bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axadda taariikhdu ay ku astaysan tahay kowda bisha labaad sannada labada kun iyo shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa guddigii qorista afka soomaaliga ayaa waxa uu ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoona dhowaan xanuun dartiis loogu qaaday dhanka iyo dalka isutagga imaaraadka carabta oo dib looga soo celiyey mar dambe geerida naxdinta leh ee ku timid allaha u naxariistee xuseen sheekh axmed ayaa waxa ay si aad ah kaga naxay dhammaan bulshada soomaaliyeed iyadoo ayna ka tacsiiyeen madaxda sare ee dalka soomaaliya waxaana arrintan sidoo kale ka warbixiyey qiimaha iyo sidoo kale ahmiyaddii u lahaa allaha u naxariistee master kadar oo qayb ka ahaa guddigii qorista afka soomaaliga cabdi xaaji goobdoon oo asigoo aqoon badan u lahaa allah u naxariistay mas-uulkani maanta ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho xuseen sheekh kadare allah u naxariisto wuxuu ahaa halgamaa weyn oo aad iyo aad dhallinyaradii doorka weyn ka soo qaadatay halgankii gobonimadoonka wuxuuna ahaa raggii aad ugu dadaalaya inay maaragtay hirgeliyaan mabaadidii muxuu ahay tabadaxisii israel oo ka mid ahaa mabaadidiisa inaanan xornimo iyo gobonimo la gaaraynin ilaa afkeena la qoro marka xuseen isagoo taa ku dhegan wuxuu iqtiraaxay far lagu qoro afkeenna hooyo ayuu iqtiraaxay raggii farar faraha sameeyey oo ka mid ahaa wuxuu door weyn ka qaatay haddana muxuu ahay sidii afka loo qori lahaa ayuu halgankiisa waktiyadii dambe uu xoog saaray wallaahi xuseen wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dabeecad fiican wuxuu lahaa dabeecad aad u sarifanta aad iyo aad dabeecad yani cid kastaba uu maaragtay dhaqankeeda iyo dabeecadeeda ula wadaagaya soomaalida wuxuu ahaa nin yani jecel dadka uula sheekaysanaya mar walbaba inuu yani xagga taariikhda iyo muxuu ahay toodsiwaanta iyo inuu maaragtay ka waraysto hal walbaba wax uu kordhin uu ku jiri jiray wax ururin xagga journalismana door weyn weyn weyn uu ku lahaa oo ka soo qaatay xuseen weliba idaacadda asaaskeedii wuxuu ahaa raggii ereybixinta u samayn jiray raadiyo muqdisho waa ogtahay afkan reer magaalka taajir saas uma ahayn markii idaacadda la bilaabaya kontonkii marka xuseen wuxuu ka qaatay door weyn xataa idaacadda horumarinteeda
allaha u naxariistay xuseen sheekh kadare oo mar ka hadlayay qiimaha afka soomaaliga iyo sidoo kale dhibaatooyinkii kala duwanaa ee uu soo maray ayaa tilmaamay in afka soomaaliga uu yahay waxyaabaha koowaad ee u horseeday xornimo in la gaaro waxa uuna sheegay sidoo kale in qorista afka soomaaliga laga soo maray dhibaatooyin badan xilli uu ka hadlayay munaasabad ka mida munaasabadaha lagu weynaynayo qorista afka soomaaliga sagaaliyo kontonkiiyaa waxaa la sameeyey guddi kooban guddigaasuna wuxuu ku taliyey xuruuftii la alifay markuu dhan walba ka fiiriyey xuruuf cusub oo madbacad aan lahayn oo hadda kabacdii madbacaddeedii la raadinayo inaysan dalka dan u ahayn dhaqaale ahaan iyo waxta ahaan waxaa la yidhi xuruufta ardadu taqaan ee ah xuruuftan laatiinku hadda lagu dhaqmayo aan afka ku qoranno madbacadaheedaa yaal makiinadaheeda yaal haddii maanta lagu dhawaaqo berri waa horaa af soomaaliga laga qorayaa marka taladii saasaa guddiga af soomaaligu ay uga dhammaata sida aada la socotaan soomaaliya waxu soo maray taariikh dheer culamaa adduunkii hore waaweynaa ee dalka ayaa farta carabiga ah ku qori jiray af soomaaliga laakiin akhrintu dhib ay lahayd xataa ninkii qoray marmaruusan akhri karin ayay ahayd kadib dad kala duwan ayaa u kacay inay xuruuf afka lagu qoro sameeyaan innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun sarkaal ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya oo ku sugan gobolka gado ayaa ka hadlay mas-uul ka tirsan al-shabaab oo dhowaan ay ku wareejiyeen gacanta ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya kaasoo kal hore ay ka qabteen sida uu tilmaamay xilli uu ku dhuumaalaysanayay qeybo ka mid a gudaha gobolkaasi jaamac muuse oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gado ayaa waxa uu tilmaamay in ninkani ay markii ay su-aalo weydiiyeen kadib ay ogaadeen inuu ka tirsan yahay saraakiisha sare al-shabaab sidoo kalena u qaabilsanaa aasida miinooyinka iyo waxyaabaha la midka ay ku wareejiyeen magaalada muqdisho si halkaasi maxkamad loogu soo taago waxuuna tilmaamay in ay iska wareejiyeen kiiskiisa kuna soo wareejiyeen magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo nin al-shabaab ah sida aan ka warqabno warbixinada aan ku hadnay afar sano in ka badan ragaan la socday raggii dagaalada la galay ku jiray oo miilooyinka dhigi jiray waa meel laba kilomitr iyo bar magaalada gaadiid isoo saaran oo aan qori wadan oo hor ku jiro kolley hawlaha ururinoo qabsadeen gacsaga yaqaana ee aayado badanadu ka soo qabteen sida uu sheegay asaga warbixino markii la wareystay sideed iyo toban kilomitr meel loo jirto la yidhaha birburwaaqo xaggeeda in gaadiidka kasoo raacay baana loo sheegay kadib halgii goobta dadka lagu baaro saldhiga ciidamada buliiska yaa gacanta ku dhigo amniga sugayey kadibna waxay ku wareejiyeen maamulkii gobolka iyo degmada iyo madaxda ciidamada kadib haddii macluumaad badan laga aruuriyey kadibna in maxkamad xamar lagu saaro baa barnaamijkaas kuley laag waayaan filayaa shalay diyaarad lagu soo qaaday waxaa loo qaaday xamar magaciisa ma hayo waxaa la yidhahdaa inax xuseen bilow baa la yidhahdaa waa nin dhalinyaro ah ragga adoo soddon iyo dhowrka jira meelahaas ah macluumaadkaas dad la weydiisay intaasaan kaga warqabnaa halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya degmada hilwaana waxa ay tilmaamayaan in haweenay lagu dilay gudaha degmadaasi gaar ahaan xaafadda suuqa xoolaha haweenayda la dila ayaa waxaa la sheegay inay ahayd haweenay u shaqaysa ciidamada militariga ee halkaasi fariisimaha ku leh waxaana la tilmaamay dilkeedu inay ka dambeeyeen ilaa iyo saddex dhallinyarah oo ku hubaysnaa baskoolada ayagoona dilka kadib goobtaasi isaga baxsaday qof goobjooga oo ka gaabsaday magaciisa ayaa xaqiijiyay geerida haweenayda iyadoona ciidamadu u tilmaamay in goobta ay soo gaareen sidoo kalena baaritaano ay ka sameeyeen halkaasi dad ay ku qaqabteen muddooyinkii lasoo dhaafay degmada hilwaa waxaa ka dhacaya dilal qorshaysan oo loo geysanayo dadka lagu tuhunsan yahay in wax gacansaar ay la leeyihiin ciidamada dowladda federaalk ee halkaasi ku sugan xilli la tuhunsan yahay sidoo kale degmadaasi inay tahay meelaha weli ay ku xoogan yihiin al-shabaab abo dilka wuxuu ka dhacay degmada urua xaafadda suuqa xoolaha qof haweeney gabar yar oo haweeney aheyd saakaansi ayaa lagu dilay xaafadda suuqa xoolaha haweeneydan dadku waxay hadalhayaan in macnaha ciidankay u adeegta saasay hadalhayaan saakina saafla-aan ayay soo baxday dad saasay hadalhayaan ma garan wallaahi alisay macnaha adeega dhanka raashinka xaggiisa ay u adeegi jirta ma garan dad saasay hadalhayaan sigu waa ciidanka howlgal ayay sameeyeen dadka qaar baa laga qabtay howlgalkuna wax yaroo socday haddana sida caadi ayay kusoo laabatay xaafadda suqaalaha wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduudna waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta uu ka furmay shir dib u heshiisiin oo loo qabanaya beelaha ku dhaqan gudaha gobolka galgaduud kaasoo la tilmaamay in lagu xalinayo muran iyo sidoo kale dagaal beeleedii muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacaya halkaasi wararka laga helaya dhuusamareeb ayaa waxa ay tilmaamayaan in ergooyin aad u fara badan oo ka ambabaxay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya halkaasi ay gaareen sida uu ku waramaya cali xaashi muuse oo ka mid ah dadka deegaankaasi kana mid aha wafuudda maanta gaartay magaalada dhuusamareeb waxa uu dhanka kale cambaareeyey fal ay ciidamada ammaanka ee garoonka diyaaradaha gaar ahaan kuwa hay-adda nabad-sugidda kula kaceen mas-uul ka tirsan wafdigaas oo lagu magacaabo cabdulaahi shadoor kaasoo ciidamadu ay hakiyeen safarkiisii ka gadaal markii ay tilmaameen in su-aale ay weydiinayaan sidoo kalena laga reebay safarkii uu kaga qaybta ahaa wafdiga maanta ama mas-uuliyiinta gaaraysay magaalada dhuusamareeb si ay kaga qayb galaan shirka halkaasi ka furmaya ee qaybta ka ah heshiisiinta beelaha degadeegaanadaasi adeerow erge ka socotay magaalada muqdisho ayaa soo gaartay magaala madaxda gobolka galgaduud degmada magaalada dhuusamareeb saasay tahay marka si sharaf leh oo diiraday ku soo gaareen waxayna soconayaan muddo insha allahu shan maalmood lix maalmood wax lamid ah ayay soo soconayaan kuwana horey u joogeen saakana waxaana soo gaaray ugaasyo ugaaska beesha direed ugaas cabdullahi ugaas aadan iyo ugaaska beesha mareexaansade ugaas ciise iyo wafuud ay hogaaminahayaan iyo caaqilo ka socday beesha wacaysle si sharaf waxaana loogu soo daweeyey geeyida diyaaradaha magaalada magaala madaxda gobolka galgaduud ee dhuusamareeb shirkii wuu furmay insha allahu wuxuuna bilaabanahayaa marna wuu furmahayaa oo bilaabanayaa wuuna furmay ergadiina way soo bilaabatay berri iyo saa dambe adugu muddo adugu toban maalmooda ayuuna soconayaa oo wax laga xumaaday ah waxyaalaha dhacay oo nin caaqila oo nabadoon ah oo nabadayn u socday oo in nabadaynta beelahaas uu ka qayb qaato u socday in lala haro garoonkii lagula dego waa wax fawaaxisho ah dabarjabna dowladda ku ah qaabka loola harana ma naqaano iyadana kolleyba waan ogaanaynaa oo waan baaraynaa qaabka sababta waxa kalifay isagoo u socda nabadayn ummadda soomaaliyeed inuu nabadayntooda ka qayb qaato oo uu deegaankoodii tago
ekis konstarol ee degmada afgooyana waxaa la sheegayaa in maanta ciidamada ammaanku ay halkaasi ka sameeyeen burburinta goobaha ganacsiga ee ku yaala hareeraha waddadaasi wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in dadku ay yihiin kuwaan lagu wargelinin howlgallada halkaasi lagu burburinayo ee ay wadaan ciidamada militariga soomaaliya iyo qaar ka mid a ciidanka booliska soomaaliyeed dadku ayaa waxa ay sheegayaan in khasaare xoogle loo geystay hantidii goobtaasi ay ku lahaayeen sidoo kalena hore aan loogu soo wargelin inkastoo wararka qaar ay tilmaamayaan sida uu ka dhawaajiyey ruux goobjooga ah in dadka kal hore la sheegay in lagu wargeliyay burburinta halkaasi burburinta afgooye ka socotaa waxay ka socotaa ekis control afgooye iyo burburinta waxaa wada ciidanka dowladda soomaaliya oo isugu jira boolis iyo military marka wallaahi ilaa iyo haatan annaga waan kareen waxa soo baa waxa degnin oo noloshiina ma lahaan meeshaana deganahay aniga oo haatan burburinta ka socoto marka wallaahi dadka xaaladu waa iska qasantaha waa iska bariga dhexe goobaha la burburinayo makala socono jingadihi laamiga diriska iyo daag diriska la ahaayay oo dhan oo dukaaminka ay ku yaaleen bushashkii diriska la ahaa laamiga ilaa iyo wadada la aado dhankii warshadaha oo ay ka gaarto goonta agteeda intaasba way ku socdaan burburiska dadka anaga waxaan maqalin oo degniinaha ma jiraan laakiin ciidanka qaarkood waxay sheegayaan in dadka degniina la siiy laakiin anaga ilaa haatan degniina kuu gaartay waan isleenahay degniinka bad intoo gaartay ma jirto mudanayaal ka tirsan xildhibaanadii ku-meel gaarka ah ee hore usoo maray dalka ayaa waxa ay baaq u direen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ka gadaal kulan muddo qaata oo maanta ay ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho xildhibaanadii hore ee ku-meel gaarka ayaa ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya inta in danta gaarka laga hormariyo danta guud ayagoona ugu baaqay in xukuumaddani aan lagu horkeenin ama aan la horkeenin wax cadaadisa xilli maalintii shalay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya mar kale ay siiyeen muddo toban cisho ah inuu kusoo dhammaystiro xukuumadda uu horkeeno baarlamaanka soomaaliya mudane ka tirsan mudanayaashii maanta kulanka ku yeeshay gudaha magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u akhriyay waxyaabihii ka soo baxay kulankooda asigoona ku dheeraaday baaqo u dirayay mudanayaasha baarlamaanka ee ku aadan inaan dalka caqabad laga horkeenin ama aan la hordhigin caqabad kale ee horay loo sii wado danta gaarka ana laga hormariyo danta guud ee dalka hay-adda dalka ugu sarraysa adiga ayaa ah hooyada ay dowladdu ka timaado waxaanu baarlamaanku kuu sheegayaa baan idiin sheegayaa xildhibaanaan xushmadda oo maaragtay fugan yihiin ku xushmaynaya ahna xildhibaanadeedii aadna xushmaynaya meeshaaad maanta soo gaartiin waa meel yaro iftiin aysaad maanta joogtiin meeshaad fadhidiin idoo mugdiya xildhibaan halkaa joogta ayay maarata soo mareen iftiin yar ayaa soomaali u bilowday iftiinkaa bilowday waxaanu idinka codsanayaa wixii qaldan inaad saxdiin xildhibaanaa u tihiin laakiin inaad ka daysiin waxaa idinku dan u aragtiin ka daaya meesha intaa waxaa idinkugu dirayaa marka uu dimaankiinnu amba rabitaankiinnu ahay tiriheen dad muwaadiino oon maxkamadu ka reebin oon maxkamad la keenin hebel iyo hebel iyo hebel xukuumadda ha laga saabirkaa tiriheen waa laydinka yeelay warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayaa anigoo ah maxamed nuur aamiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh